waxaa kaloo degmada wallaweyn ka howlgala sidaad adiga inoo sheegtay laba m c h ay howshooda in mudda gacanta ku hayeen dor sidow ciise iyo mukhtaar qaasin wax may nooga sheegi kartaa howsha ay m c hdaasi ka hayaan degmada wallaweyn dadkaas farmasiyadooda u furan waxay qaataan talaalkooday qaataan meeshii daacuunka loogu dalakelay oo xafiiskada waa xiran yahay ma furna ma garatay meesheeda nafteeda haddii la furi lahaa maarata dadaa la geli lahaa dadaa la dhigi lahaa waa u xiran tahay sidii loo xiriyay u xiran tahay tanka tan kale waaan tan kale waxaan kuu sheegaa hal oo maarata m c h oo la dhisay oo afar qol ah oo hadda laba sano oo xiran yahay aana furneen oo maarata m c h kan kale oo mukhtaarey anaa ii furin uu yiri mana furin waana xeraya kool oo maaragta imaamul nabiyli imaamul nabiyi la yiraa oo maaragta loo yimid waxaa dhisay saddex qol oo dugsi sare ah ma dugsi kale lama dhisin saddex qol oo dugsi sare ah lagu dhisay saddexdaas qolaa u furan wallahi ii kadheen kuntaraad waxaan qabnaa dugsi sare oo afar qol miyaa ma saddex afar qol afar qol maa wax kale aan kuntaraad ku qabno male